galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan maxkamadda milatariga ee puntland ayaa xukunno ku riday koob iyo toban qof oo ku eedeysnaa falal argagixiso waxaana qaarkood lagu xukmay dil toogasho ah go-aanada ayaa ka soo baxay maxkamad maxkamadda oo maanta ka dhacday magaalada boosaaso haddaba khadka telefoonka haatan waxaa si toos ugu jirta wariyaha v o a faadimo yaasiin jaamac faadimo ugu horeyn muxuu ahaa xukunkani
ismaaciil aad ayaa u mahadsan tahay maxkamad intaani waxa ay ka dhacday gudaha dugsiga weyn ee magaalada boosaaso ismaaciil oo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada puntland ee shanta gobol ayaa maantay la hor keenay kow iyo toban eedeysane oo rag ah sideed kamida waxaa la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab saddexda kana saddexda kalena waxa ay maxkamaddu ka eedeysay inay kamid yihiin ururka al-shabaab dhegeysiga maxkamadda kadib ismaaciil gudoomiyaha maxkamadda ciidamada shanta gobol cawil axmed saarax ayaa dhegeysiga maxkamadda waxa uu dil toogasho ah maxkamaddu ku xukuntay laba rag ah oo midkood ganacsado yahay oo soddonkii bishay may aynu soo dhaafnay ay ciidamada puntland ay ka qabteen gudaha magaalada boosaaso kadib markii kontaroolka magaalada soddonka bisha lagu qabtay gaari nooca xamuulka ah oo kudaarsida oo salkiisa lasoo dhigay qaraxyo iyo agabyo kale waxa kale oo dib toogasho ah ninka kale ee labaad waxaa la sheegay in gaari xamuula uu waday oo ciidamada ammaanku ay ka qabteen magaalada gaal labadaa ninti ayaa lagu xukumay waxa ay maxkamadda xabsi daa-im ku xukuntay saddex nin oo kale oo isla soddonkii bisha la qabtay waxaa kaloo maxkamaddu ay wax dembiya ku weyday sida muu sheegay saddex rag ah oo maxkamaddu ay sheegtay in xoriyadii xoriyadooda dib loogu celiyo balse waxa racsaan ka qaatay xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada ismaaciil waxaa kale oo maxkamadda maxkamadintooda dib loo celiyey saddex raga oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka daacish dib ayaa loo dhigay laakiin maxkamadda waa la hor keenay saasay u dhacday ismaaciil marka xubnahan la xukumay iyaga waxa lagu eedeeyey inay xidhiir la lahayn ururka al-shabaab
ha sideedba la xukumay saasay ahayd waxaan kuu sheegayaa ismaaciilow soddonkii bisha juun lix beri ka hor ayay ahayd markii toddoba dhalinyaro ah ay maxkamadda ciidamadii ku fulisay dil toogasho ah kuwaasoo lagu eedeeyey inay qaraxyo sideen qaybtada ay dilal ka geysteen magaalooyinka boosaaso iyo gaalkacyo maantana waa maxkamadeyntii labaad muddo lix bishaa gudahood wa gartay marka dadkani waxaad sheegtay xukun ku dhacay inay racsaan qaateen marka maxkamad ka sarreysa ayay u qaadanayaan oo isla ciidamada ah
ismaaciil aanku soco dadka waxay racsaan qaatay maxkamadda saddex kamid oo ay sii gudoomiyuhu sheegay inaysan wax dembi lahayn oo ay maxkamadda xorriyadooda dib u celisay ayaa xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamadu racsaan ka qaat kasoo ooday
laakiin eedeysanayaasha ay ay xukun ku dhacay iyagu may qaadan wax racfaana ogaalka
maxkamadda horteeda racsaan laga sheegay ma jirin laakiin qareenada qaybtooda way lahaayeen racsaan baan qaadanaynaa marka laakiin xerraaliyaha ayaa ku dhawaaqay inuu racsaan ka qaatay xukunka waan gartay aada ud mahadsan tahay faadime yaasiin jaamac ayay ahayd oo ku sugan magaalada boosaaso oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay